yaraan meydadka labaatan ruux ayaa laga soo saaray xalay burburkii dhismooyinka iyadoona meydadka qaarkood ay adag tahay in la aqoonsado dadkani geeriyooday waxaa ka mid ahaayeen dadkii shalay ku dumay dhismooyin ku yaalla isgoyska soobe ee magaalada muqdisho kadib markii qarax hoogan uu ka dhacay halkaasi saciid maxamed jimcaale wasiirka hore ee wasaaradda diinta iyo oqaafta oo ka mid ah dadkii u gurmaday dadka dhismooyinka ku hoos jiray oo la hadlay shabeelle ayaa sheegay in goobahaasi laga soo saaray labaatan ruux isagoona tilmaamay in burbur xooggan uu soo gaaray goobihii ganacsi oo ku yaallay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho
laakiin aniga inta aan arkay intii la qodayey ugu yaraan waxaa laga soo saaray dad adugu labaatan madax oo iyo gacmahood kuwo kaloo bannaanka yimid oo iga horreeyeyna waa ugu nimid oo aan yarayn waxa meesha ka dhacayna waa burbur aada u baahsan oo naf iyo maal intaba leh iyo ma hadda weli xaalkii ma kala cadda wax soo bixi doona ma kala cadda laakiin hadda haddii aad qofkii nolosha bani aadanka iyo say u nool yihiin qiyaasa iyo dhaqanka soomaalida wax ka yaqaana dadka meeshaan wax ku gaareen waxay ku dhowaan karaan boqol horta koray u dhaafi karaan boqol iyo konton qof aan ku qiyaasayaa dadka dhaawac soo gaari karo dhimashada waxaan ku qiyaasi karaa lixdan ilaa maxaa la yidhahdaa adiga wax ka sarreeya sababtoo ah suuqan meeshaan waxa weeye soobe oo aad garan karto
waxaa sii kordhaya khasaarihii ka dhashay qaraxaasi iyadoona tirada guud ee dhimashada ay sii cagaageynayso in ka badan konton ruux halka dhaawacuna uu yahay boqol iyo konton ruux dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa afar wiil oo walaalo ah oo magacyadooda lagu kala sheegay maxamed cali maxamed aweys cali maxamed maxamed axmed cali maxamed iyo salaad cali maxamed sidoo kale waxaa isna ku geeriyooday qaraxaasi abuukar daahiye oo ahaa xogayihii wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda soomaaliya waxaa kaloo goobta naftooda ku waayey sida ay noo xaqiijiyeen eheladooda darwallo kaxayn jiray gaadiidka xamuulka ah ee alaabaha ka soo rara dekedda magaalada muqdisho kuwa oo laga carabaabay buraale cali maxamed dhaawacyada waxa ay si iyaguna ka mid ahaa maxamed sheekh cali guddoomiyihii hore ee degmada xaradheere ee gobolka mudug iyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee shirkadda salaam somaali bank oo lagu magacaabo maxamed aadan oo ay weheliyaan qaar ka mid a shaqaalaha shirkaddaasi nabadoombaashi nuur shuuriye oo ay walaalo yihiin xildhibaan saabir nuur shuuriye ayaa qayb ka ahaa dadka ku geeriyooday qaraxaasi ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kale nabadoon xasan diiriye oo ahaa nabadoon iyo ganacsade ayaa isna qayb ka ahaa dadka dhaawacmay waxaa sidoo kale qayb ka ahaayeen sida ay wararku sheegayaan nabadoon axmed diiriye cali afayeenka odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye xasan xaashi oo la sheegay inuu ka tirsan yahay mas-uuliyiinta garoonka aadan cadde ayaa qayb ka ahaa isagana dadka ku dhaawacmay qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada muqdisho